wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir ayaa magaalada muqdisho maanta ka daafuray wejiga labaad ee imtixaanka macalimiinta oo wareysi ah imtixaanka wareysiga ah ayaa soco doona muddo saddex maalmood ah oo ay ku jirto maantuu arbaca aheyd agaasimaha qaadashada macalimiinta xasan maxamed cali agaasimaha imtixaanaadka iyo shahaadooyinka maamulka gobolka banaadir xuseen muuse sharaawe ayaa ka waramaya hanaanka uu imtixaanka u socdo maanta wuxuu nooga bilowday gobolka banaadir wuxuu ka bilowday ilaa iyo shan xarumood shan baanal ah oo gobolka banaadir ah si fiican uun ilaa hadda noogu socdaa marka hadduu ilaahay raalika noqdo waxaan rajaynayaa maadaama sida hore u sheegnay wejigan uu yahay wejigii interviewga intii soo gudubtayna oo ka soo baxdo halkanna insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa in deg deg loogu bilaabo tababarkii oo full timeka ahaa tababarka kadibna maaragtay la shaqaalaysiin doono maanta waxaa farxad noo ah in aan bilowno imtixaanka qaybtii labaad ama wejiga labaad ee ah waraysiga ama interviewga waraysiga afka marka kun iyo afartan ayaa ku soo baxday imtixaankii qoraalka ahayd oo interviewga usoo gudubtay shan ka mid ah ayaa waxaa dadka cabashada soo gudbistay shan ka mid ah cabashadoodii la aqbalay oo cabasho saxa usoo baxday marka tootal ahaan ama guud ahaan waxaa isku noqonaya kun afartan iyo shan dadka usoo gudbay imtixaanka afka ah oo interviewga ah qaar ka mid ah macalimiinta imtixaanka u fariistay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin qaabka loo wado imtixaanka magacaygu waa cabdikariin maxamed ibraahim axmed waxaan joogaa xarunta koob iyo labaatanka oktoobar almathal alkaa baan joogaa marka runtii waa ku faraxsanahay maanta waxaan u fadhinaa imtixaankii iyo interviewga guulna waan rajaynayna insha allah hadduu ilahay raah marka waxaan rajaynaynaa inoo noqdo last stage oon aqbalaada helno insha allah hadduu ilahay raahdo magacay anu waxaa waaye muuna maxamed xasan waxaa ka mid ah musharaxiinta macalimiinta maanta oo orarka oo galaya interviewga waxaana insha allah rajaynaa inaan ka soo baxo oo ku guuleysto insha allah magacay waa cabdicasiis imtixaanka aan soo galay waa interview waaye marka waxaan ka rajeynayaa guulaan ka rajeynaya insha allah macalimiinta ilmayd ahna inay wada guuleystaan aan rajeynaya insha allah waa mahadsantihiin